v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa eed wada sugayseen hawayska washington iyo cashe cud
qodobada ahaan caawa idinku hayana waxaa ka mid ah mukulaal maamusha goob laga raaco tareennada lamaane u dhashay dalka turkiga oo xafladda arooskooda ku qabsaday xero qaxooti si ay ugu farxad geliyaan dadka ku jira xerada iyo qayb kale oo ka mid ah waraysigii fanaanka axmedey abubakar dalka turkiga ayaa toddobaadkan aad u qabsaday warbaahinta caalamka kadib markii ay go'aan ku gaareen in ay xafladda arooskooda ku qabsadaan xero qaxooti oo ay ku jiraan dadka ka soo barakacay dagaalada dalka siiriya ee ay dariska yihiin lamaanahan ayaa si weyn u soo jiitay dareenka caalamka waryaheenna maxamuud mascade ayaa qudhiisa ka mid ah dadka sida weyn u jeclaystay oo weliba u faruuri qaniinsaday in haddii arooskiisa dib loogu soo celin lahaa hee waa tahay maxamuud kusoo dhawo barnaamijka mar kale cashartaad baad umahadsan tahay sideedaba ad ogtaho dee guurku mar kasta waa iska farxad joogta oo farxaddiisa ayuu leeyahay laakiin farxadda wiilkan iyo gabadhan waddanka turkiga u dhashay guurkooda ka sokow kumanaan dad ah oo qaxooti ah oo reer syria ayay arooskoodii ku farxad geliyeen waad la socotaa waddanka syria fara badan ayaa ka qaxwila iyo ku dhawaad sideed milyan ayaa barakacay oo afar milyan oo kamid ah dalka dabadiisa ay degan tahay kumanaan da kuwaas kamid ahna wadanka turkiga dhinaca xuduudka uu kala leeyahay syria ayay degan yihiin marka wiilkani gabadhan oo ka yidhaahdo caashay fatxullah uzumjuklu iyo weliba esra bolat ayaa waxa ay guurkoodii go-aan ku gaareen inuu ka dhaco xero qaxooti oo magaalada kilis la yidhaahdo ku taala oo ay qaxooti fara badan oo syriana ku nool yihiin sheekadan waxay marka ka timid markii hore oo aragtida keenay wiilka aabihii oo usoo jeediyey wiilkiisa dmaan dhow maadaama aad guursanayso waxa sooma haboona intii aad dad fara badan oo asxaab iyo waalidka kamid a aad casuumi lahayd iyo walaalaha oo iyagu baahi fara badan ba aanu qabin lacagtan iyo cuntada aad bixinayso inaan siino qaxootigan walaalaheen reer syriya ee dariskana laah oo baahiteena ka badan u qabo wiilku arrintii uu jeclaystay wuu ka helay gabadhiisa uu guursanayo ayuu u sheegay inkastoo markii hore ay gabadha ku adkaatay inay sheekadan ajiibto laakiin markii uu sheegay in dadkan qaxootiga ay u baahan yihiin in la saacido wuxuu noqday go-aan ay wada qaataan sidaasina wuxuu aqalgalkoodii ama meherkoodii uu ka dhacay xeradaas qaxootiga ee kilisku taalla weliba raashinka caashaay iyagaa bixinayay oo dadkii faraha badnaa markii cuntadii la kariyey iyaga ayaa ugu gurayay saxamadii ay dadku ku qaadanayeen raashinka wow qudheeda waa daawaday meelo badan ayaa lasoo geliyey waa daawaday muuqaalka labadan lamaanaha iyaga oo dharkii isagana uu suud wato iyadana ay wadato cambuurkii quruxda badnaa ee xilliga arooska la gashan jiray kollay isugu tala gashay iyada oo sidaa cunada u qaybinaya waan daawaday qudheeda waan arkay laakiin waxaan isweydiiyey maadaama labadan lamaanaha ah ay go-aankaasi qaateen oo dadkaasi qaxootiga ah talow dadkii qaxootiga ahaa ee iyagu la door biday in farxadda lala qaybsado maalintaasi sidee iyagu dareemeen aad iyo aad aad bay usoo dhaweeyeen waxaad ka dareemaysaa weliba muuqaalada markaad aragto siday u faraxsan yihiin ee ugu sacbinayaan sawir guud oo la wadagelaya oo arooska iyo aroosada ay dadweynihii dhexdooda ku galeen marka wejiyadooda farxadda ka muuqata waad dareemaysaa casho dee mar kastoo qof uu qaxooti yahay uu dalkiisii kasoo barakaco u meel kale ku nool yahay kasoo koob in raashin la siiyo ciddii u daqanata ee farxad gelisa ee baahidooda kala xanuunsata mar walba way dareemayaan wayna soo dhaweynayaan waxaa xusid mudan cashaay gabadha isra hadal ay tiri oo ahaa waxay tiri waxaan aad ugu faraxsanahay in arooskaygu uu noqdo fursad aan cuntadiisa kula wadaago dadka baahida badan u qaba marka halkaad waxaad ka dareemaysaa meeshii raashin la siin lahaa dad saa kasoo quraacday dheragsan faraxsan baahi badan ba aan u qabin mararka qaar laga yaabo cuntadii kala bar in la daadiyo halkan waxa ay tilmaan bixinaysaa ah in haddii wax la bixinayo mar walba ay ku wanaagsan tahay meesha baahida ugu faraxa badani ay jirto sidoo kale wiilku waxa uu leeyahay isna aad bay arrintan ii farxad gelisay in mataqaanaa walaalaheena wiilasha iyo gabdhaxaalehe ee reer syria aan arooskeenni ku farxad gelino iyadoo markaasi hay-ad waddanka turkiga kasoo jeedo hay-adaha gargaarkuna ay gacan naga siisa buu leeyahay sidii aan dadka raashinka baabuur ugu qaadi lahayna siiyeen marka wuxuu leeyahay insha allah waxaan rajaynaynaa in sheekadeenu ay horseed u noqoto in dad kale oo fara badan ay nagu daysadaan oo dadka dhibaataysan ay saacidaan afkaygaad ka boobtay mascadda markaad u fiirsato inta badan lamaanayaasha isguursanaya waxay casumaan sidaad carabka ku dhufatay lamaanahana ay sheegeen dadaan u baahnayn oo dadka dheragsan ayaa inta badan la marti qaadaa oo ehela oo saaxiibo ah oo qaraabo leh oo soo quraacday oo dheragsan iyada oo markaana ay meelaha qaar dhici karto in waardiye loo sameeyo ama hoteel ammaankiis la ilaalinayo uu ka dhaco iyadoo dad fara badan oo baahan kuwan xereba ku jira laakiin dad kaleoo badan oo caalamka waxaa jira oo baahan oon xero ku jirin haddana ad aragto mararka qaar in hareerahooda cuno lagu cunayo marka tani ma moodaa inay dirayso fariin ah lamaanaha isguursan doona wixii hore usoo dhaca waaba dhaceen lamaanaha isguursan doono intaad cunadii iyo wixii aad baxsan lahaydeen aad ku farxad gelisaan dad u baahan in laga farxiyo aad iyo aad horta guurku sidiisaba farxadda ka sokow haddana labada qof isguursanaysa waxay u tahay alla baryo waxay eeba ka baryayaan inuu guurkoodu raago ubad caafimaad qaba oo wanaagsan ilaahay uu siiyo marka waxaan umalaynayaa ducadu mar walba waxay ugu wanaagsan tahay ducada ay duceeyaan dadka dhibanayaasha ee baahan oo mataqaana isheeg si kal iyo laaba u duceynaya hooyo kamid ah hooyooyinka ee waddanka maraykanka ayaa qoraal dheer korta waxa ay ku leedahay casho wiilkayga iyo wiilkayga oo ku aqalgalaya ee magaalada san antonio gobolka texas ayaan u diray qoraalkan waxaan u rajeeyey marka inuu sidaa oo kala yeelo inkastoo aan ogahay inaanay hadda suuragal inuu go-aankii ay sii gaareen laakiin waxaan ugu diray bay leedahay inaan tusabal wiilkan iyo gabadhan waxay horseedeen inay wax wanaagsan tahay si mustaqbalka loogu daydo marka halkan waxaad dareemaysaa durbaba inay bilaabatayba in laga hadlayo dadyogu kala gedisan duni kala mataqaanaa dhaqana ay arrintii durbaba ka hadlayso weliba ay bogaadinayaan oo si kal iyo laaba ay arrintan u taageersan yihiin marka aniga laftaydu markaan shirkadan aqriyey aad baan uga helay waxaan islaa talow iyo arooskaagii dib usoo celiya adadna sidaa kole yeeshid marka markaan soo koobno tuducda guud ama ujeedada guud ee lamaanahan u dhashay waddanka turkiga waxay tahay nin qada haysta cashaha ugu darina ama nin quraac haysta qadaha ugu darine midaan intaba haysan siiya wixii aad baxsanaysaan aad iyo aad si wacan weliba
adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban dad badan oo horay ula fajacsanaa inay jiraan eeyo saraakiil ciidan ah ayaa haddana waxaa maanta soo baxay in ay bisadi maamulo ka tahay weliba maamulaha ugu sarreeya ka noqoto goob tareenada laga raaco waa sheeko xiise leh colaad oo hadba dhan ka fiirinayay sheekada ayaa siday wax u dhaceen ama ay wax u jiraanba inuu sheegayo colaad cashay horta bisadan aad ka hadlaysa iyo buculaashan sida hadba dadka u yaqaanaan qaar dadka qaar u yaqaanaan aad ka hadlaysaa waxay madax ka tahay goobtan tareenka laga raaco oo la yidhahdo kishi train station dalka japan bariga fog bay ku taallaa magaalo la yidhaahdo kino kawa marka bisadan baa looga dhigay madaxii ugu sarreeyay ee tareenka oo supermaster wax afka qalaad lagu yidhaahdo ayay halkaa ka tahay calaashaan qofka ugu sarreeya ee maamula goobtaasi tareenka sida kelimadan ay noqonayso waa sidaa qofka ugu sarreeya ee halkaa maamula waa tahay marka ma dad baa la waayay maxaa bukule loo laga doona cashoy dalalkan horeu maray reer galbeedka iyo kuwa soo korayaba waxaa jira waxa marka suuqa ay waayaan oo goobi ay maaragtay dabku ka dhaco ama dabku ka damo waxaa la sameeyaa xayeysiis ama dacaayaad loogu talagalay in lagu soo jiito dadka ganacsiga meeshaa la keeno marka shirkadan waxay ku dhoweydba inay xiranto oo goobta tareenka tareenada qaar baa iska socon jiray iyagoo cidina aanay saareen waqtigii loogu talagalana socda sidaa daraaddeed qof ka mida shirkadda ayaa alif fikirka la yimid oo yidhi waxaan isku dayaynaa inaan dad soo jiidano dadka jabaankana waa dad ka hela waxyaabaha qosol qosol kale iyo waxyaabaha layaab kale dad adigu hela marka wuxuu alifay in bisad la keena meesha bisadaana laga dhiga madax dadku marka si ay u yimaadaan halka iyagoo eegaya bisad madax ka ah maxadad tareen ama goob tareenada laga raaco ayaa tareenkiibuu halkaa faa'iido ka helay oo dad badan baa soo raacay marka dad fara badan oo aan adeegsan lahayn goobtaasi tareenka ayaa mukulaashaas inay arkaan darteed bay usoo raacayaan tareenka waxay abuurtay dalxiis dad baa imaanaya mukulaashiiba isla sawirayaan sawirre iska qaadayaan waxaa laga yaabaa dhul fog fog oo xataa jabaan ka baxsan baa looga yimaadaa oo bisadaasi loo soo arko maamulaysa maxadada marka bani aadamku markaad fiiriso mararka qaar waxa la iska dhaadhiciyo marka dadkii baa laga dhaadhiciyey in basada meel maamusho iyagiina waxay u tegayaan halkaas si ay usoo arkaan marka colaad waxay dad badan isweydiin karaan bisadaasi ama mukulaashaasi marka ay goobtaasi tareenka ay dhex fadhido waxaan ognahay goobaha tareenada waa raacnaa qof baa dhex fadhiya haddii kaarka aad ku raacaysa uu kuu shaqayn waayo haddii ay kaa furmi waayo albaabkii uu kaa furmi waayo waxbaa la weydiiyaa marka mukulaashani meesha dhex fadhida siday dadka ula macaamishaa caasho isla su-aasha wargeysyada dalka jaban ka soo baxa iyo wargeyska the daily mail ee sheekadan wax ka qoray ayaa waxaa la weydiiyey isla maamulaha bani aadamka ah ee aan bisada ahayn ee shirkada maamula ee waa lagu lamaan yahay marka wuxuu yidhi bisada halkan bay iska fadhisaa labis qurux badan baa loo geliyey koofidii askarta tareenada ka shaqaynaysa baa loo geliyey qof wax maamulay ag tahay mana dhaqaaqayso mana tegayso laakiin jawaabta marka su-aal nooca oo kale qof uu la yimaado ama qof uu doonayn isla sawiro ay bixinaysaa waa un meow unbay tirahdaa marka jawaabaan midda ahayn ma hayso laakiin hawsha waxa weeye dad baa maamulaya bisaduna waa maqaarsaar oo halkaa bay joogtaa oo waxaa loogu talagalay in dadka lagu soo jeedo marka waa qayb ka mid ah habka xayeysiinta ee dalalkan galbeedku adeegsanayaan qoladaana waxay ka faa'iiday bisad laga yaabo inay beeceedo dhanba ay tahay dalka jaban ka joogto wax ka yar boqol dollarka maraykanka ah in ay usoo hoysay toban dhibic afar milyan oo dollar oo sare loogu qaaday shaqadii tareenkaas oo markii hore ku dhaweydin shaqada ay joogsato tareenka uu meesha ka baxo marka mukulaashana ma la siiyaa mishaar mishaarkeeda waxaa laleeyahay mukulaashka waxay qaadataa saddex kun iyo toddoba boqol oo door laga yaaba in dad badan oo maaragtay soomaaliya oo shaqaysta ay ka mishaar badan tahay waata marka maxay ku qabataa
dabcan mishaarka sida iyadu maqaarsaar u tahay baa laga yaaba inuu maqaarsaar yahay oo inta yare un dawadeeda iyo caafimaadkeeda laga siiyo mooyaane inta kalena shirkadda iska haysato ama akoon waa loogu shubaya hadday xanuunsato hadday markay ritaar gasho shaqada ka fariisato len qofki len qof walbaa markuu dhintaa qof baa dhaxalkiisa leh dabcan shirkaddan waxay u aruurinaysaa lacagta hadhow marka bisadu dhimato in iyadu dhaxasho
adle dubeedaangeysa adle dubeedaangeysa waa
Ugoyahay gablada, ugoyo kamu pasiye. Ugoyahay gablada, ugoyo kamu pasiye. Ugoyahay gablada, ugoyo kamu pasiye.
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkii hore waxaad qayb ka maqasheen waraysiga fanaanka axmedey abubakar oo ay magaalada boosaaso kula kulantay waryaheena faadumo yaasiin jaamac toddobaadkanna waxaan idin hayaa qayb kale oo ka mid a kusoo dhowaada
awga haykacay markii ah hadii mooday magacayn masiixa ishale ishale ishaleedi weyne
beerta halow miraheeda yaa iska lahaa midhaheeda waxaa lahaa aniga iyo ismaaciil yari ay- ayaa iska kaashanay iyo codkana anigaa lahaa marka kulankii iyo gabadhii wadahadalkii idin dhex mara bay ku saabsaneen kulli ah iyo telefoonka Een, axmedow telefoon ma jirin xagee telefoon ka heli jirtay way yarayd ee Waa- waa jiri waxaa jiri kii gacanka- gacanta ma jirin laakiin kan kale oo guryaha aa jiri wa- waana ya- waana yaray Een, habeenka heesta halow ee, taariikhda ay ku baxday bal haddii aad dadka maqashiiso waxaad oran lahayd Eh, taariikhda horta waa la wada yaqaan gurigooday joogta iyada guriga telefoon yaalay anigana tiyaatarkii meelahaasaan kala habdi jiray marka yaa ku kaxeeyey habeenka Waa- manaadi iyo qolooyin kale oo asxaabta waa gartay Een, axmedow een, waxaa jira in gabadhii aad jeclayd uu guursaday nin kale Een, isla markaasna uu u kaxaystay magaalada qaahira ee dalka masar Een, waxaa jira hees caan ahayd oo ga- ku saabsanayd gabadha iyo magaalada loo kaxeeyey oo qaahira maxaad nooga sheegi kartaa heestaa iyo sababta ay ku timi waa run heesta waxay ahayd magaceeda qaahira kalkacalkagay qaahira kalkacalkagay yaa kala qorsheyn kara qoraxdii dhacdaba qisay subixi keentaa axmedow adigoo raalli ah wax yar muxuu ku luuqeyn kardhaa heestaa qoraxdii dhacdayba qoraxdii dhacdayba qisay subixi keentaa qiimaha jecelkuna qiimaha jecelkuna qalbigu waxyeela qiimaha jecelkuna qiimaha jecelkuna qalbigu waxyeela
waxaa aniga lay qoray ma madax xanuunke ma madax xanuunke qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana anaa qayla samraba hira qaahira kalkacal tagay hira qaahira qaahira kalkacal tagay nafba waxaa u qaali ah nafba waxaa u qaali ah waqtigii ay jeclaatee nafba waxaa u qaali ah nafba waxaa u qaali ah waqtigii ay jeclaatee وعاشق لا ينام وعاشق لا ينام من مطر الكرايم وعاشق لا ينام وعاشق لا ينام من مطر الكرايم صندوق المحيط يا نظام حسن سلوك مقن عياني سلوك مقن عياني قرني قول بطنا قرني قول بطنا كاهرة كاهرة كالكعل تجيفة كاهرة كاهرة كالكعل تجيفة يا يا يا يا يا يا سلام قرشين كرام aad baa u mahadsan tahay axmedow wax badan oo dhegaystayaasha ka mida xasuus bay dib ugu celinaysaa heestaasi bal dhinaca kale een, waxaa la sheegaa axmedow in gabadha adigu aad aad u jeclayd balse waxa dhab ah in caasho ay isku tuurtay webiga niil ee dhex mara magaalada qaahira ee dalka masar ma dhabbaa in jacayl dartiis ay isugu tuurtay webiga mase arrimo kale oo nolosheeda ku saabsana ayaa jiray
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washington inta aan kaga gudubno toddobaadka dambe ayaad barnaamijkaasi mid lamida xiise leh aad dhegeysan doontaan